waarka waxaa waxyaabaha warbaahinta baahinayso iyo idaacadaha qaarkood waxaasna waxaa waay wax dadkan dadkan lagu dhibayo waayo haye farax cali nuur aniga waa tala warkayga muddo dheer oo ii shaqaynaayo dad sarkaal xigeen ah oo hadda nabasada ka tirsan waaye gurigiisana wuxuu ku yaalaa waa beri anna waxaan deganahay wada jir gurigiisuu tegay ninka dad la deganaayo isla deganaayeen nin kamid oo dilay dowlada waa cararay meelahaasaa war laga sheegay annaga baa guriga gaafur ku jiraa layidhi waan soo qabanay ciidamada nabadsugidaana ku wareejinay inay geeyaan cadaaladda horgeeyaan wixii intaa ka dambeeyana dadkii dankaasu ka dhashay ee magaalada joogay gogolaan u dhignay waa u sheegnay waxaana ninkii waa idiin soo qabanay waa kanaa gacantiilo kugu jiraa amba dila amba deesta amba maxkamadeeya adee qaskaas adinkaas kale islaamnimadaan ku dhaqmaynaa waa ku faataxaysanaa kula tagnay aabihiisaa noo imaanayaa sugaynaa yidhahdeen arintaasaan sugayna waxaa maanta mudaaraadahayna wax siyaasad ka shaqeynaya waayo iyo silaayo diyaarad noo soo dirayo waxaan jirin ka shaqeynayo hadday xuquuq leeyihiin ninkii ninkii dila waa u xiran yahay odayaashoodi yaa og wasiiradoodi yaa og xildhibaanadoodi yaa og qastaastana waxaa waxaa la qaada marka haddii yimaado marka waxaa maanta la sameynaya wax lagu edaroonaa waayo xasan khayran waxa kama quseeyaa ninkan anigana waxa igama quseeyaa nin soomaaliya waayo oo sarkaal oo oo ciidana
waa gartay marka goormaad ninkaa wareejisay talay gaafo annaga shalay subaxaan wareejinay iyo shalayda qabiilka walaadal baa ku wareejinay falkana goormuu dhacay eebar baa ku wareejinay dilkana waxa u dhacay maalin ka hor oo shalay daraasoo dhacay waa gartay marka maxay isku qabteenaa la yiri ogaanta haddaad wareysatay ninkaa dhiibtay aniga dee booliis maayo baaris aniga malihi
waa gartay marka hadda arrintaas booliiska iskale maxkamadaha iskale dadkan qisaasadaha iskale aniga mali aniga ninkii wax dilay oo aniga nagula sheegay intaan raadinay oo raadinay oo raadinay soo qabanay cadaaladaan u dhiibnay cadaaladda ay u taallaa iyo ninkii ninkii qisaasta lahay intana kale banaankaan ka nahay
waa gartay marka hubku dilku u adeegsaday maxaa weeye maqoriba ama bastooladba bastooladu waa asaaska ninkaan nasarkaala waa shaqanayo sababta waa leeyahay xaqa uu leeyahay marka qofkaas uu dilay oo keliya wax kaloo ma jiraan ama cid dhaawac noqotee laba gabdhoodaad laba labada gabdhood miduu qabay mid kalaa dhaawaca waa gartay iyaga xaaladooda waa sidee hadda
ma oga aniga xaaladooda maanig oga arrin maalin xaaladooda la dhex jiri karo aniga waa beryaan tegi karaa
waa gartay aniga xaaladda inaan garan lagu jeedi umaan aniga ninka darawarka laygu haleynayo gurigaygana kuma dhuuman inla subidaan u dirno oo soo qabata weynaysa cadaaladii la geysay odayaashii dhaqanka iyo digrayn oo ku wareejiyay maxaa kaloo lagala rabaa waa gartay marka dadkii maanta banaanbaxaya qaarkood waxay sheegayaan in ninka la doonaya in la duuliyo arrimahaas bal wax kale
haddii la duuliyeyna jariska nabadsugidaa duuliyey iyo odayaashii haleeshiyey iyo maxkamadaa dowladda duulisay aniga ma duulin aniga dowladda gacantiisa ku jira ninka waa gartay Iyaga iyo barabagaada waa wax ay sheegayaan waxa ay sheegayaan waa ciyaal dhalinyaro magaalada aan joogo iyo iyo qof iyo si- kuwa siyaasiyiina oo hoos ku dhumanayo iyo kuwa maanta mudaraadka hortaagna intaas waay waxay leeyihiin alla meydka dadkii da- dadkii u dhashay u taalo anina nama taalo waxay leeyihiin meydka ma la-aasi doono ilaa arrintan lasoo dhameeyo marka annaga abu ku heshiina ilaa aabiya uu ka yimaado aabiya qasaasta ayagana male annagana ma lihin annagana ma daysan karno
waa gartay ugu dambeyn qasaasta ninka dhalahana oo ninka aleyntiina aleyntaayo gacantaana loogu hayaa dowladda gacanteeda ugu jiraa dadkii u ahaay xildhibaanka amba wasiirku waay amba amba nabadbaanku waay amba suldaanku waayna gacantoodii arrinkooda waa ogyihin maxaan kaloo sheegnaa annaga ma ma ma qabiil kalaan kale aan aan ka dhex hadli karnaa dhaqan kale waa ku dheere dowladnimona ku dheere annaga haddii dowladnimo tahana waa marnay haddii dhaqan soomaaliyeed tahana waa marnay wixii maanta wax samaynahayn aniga waxaan ku tawaami karaa dad aan dadnimo lahayn
jenaraal gafow ee, taliyihii nabad sugidaad soo ahayd muqdisho muddaad ku sugnayd amniga muqdisho ka waran sidee u aragtaa arrintaas ma ka hadlayo laakiin nin uu fura kama hadlo ugu dambeyn maxaad leedahay maya maya aniga waxaan rabaa